bismi illaahi raxmaani iraxiim qodobada wararkii idaacadda jowhar uu caawo idin hayo waxaa ugu dooraro xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada dowladda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay kulan wadatashi ah odayaasha moota faykonta oo dibadbax ka dhigay magaalada muqdisho wararka dibaddana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan trump oo sheegay in israa'iil ay ogolaatay shuruudo xabad joojin ka dhacda khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoona haatan isagiyo fidsan xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan weriye bashiir cali daahir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada nabadsugadda iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyey deegaano hoostaga degmada muuqaqori ee gobolka hiiraan halkaas oo la sheegay inay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan ayaa yimid kadib markii laga warhelay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku aruursanayeen deegaano hoostaga muuqaqori gaar ahaan muwaax iyo tabakal kuwaas oo damacsanaa in ay weerar ku soo qaadaan deegaanadii ka hore ee laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminayay howlgalkan qorsheysan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in xubno tiro badan oo ka tirsan al-shabaab ay dileen sidoo kalena ay burburiyeen saldhigyo al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen dhinaca kale degmada muqoqori ee gobolka hiiraan ayaa haatan waxaa ka bilowday kulan lagu dardargelinayo howlgalka ka dhanka al-shabaab kaasoo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ugu horeeya guddoomiyaha gobolka muuse salaad weliye iyo saraakiisha ciidamada oo qayb uu ka yahay taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad korneel baakaar maamulka degmadaasi iyo odayaasha dhaqanka kaasoo inta badan looga hadlayo sidii al-shabaabka looga hortegi lahaa ee haatan culeeska soo saaray degmada muqoqori sidoo kale waxaa gaaray degmada muqoqori saraakiil ciidan oo dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo ku biiray mas-uuliyiintii hore u gaaray degmadaasi muqoqori oo inta badan ka hadlayo howlgalka ka dhanka al-shabaab sidii loo dardargeli lahaa loogana hortegi lahaa weerarada haatan ay qorsheynayaan inay kusoo qaadaan degmadaasi muqoqori ee gobolka hiiraan kulan looga hadlayo isbeddelka cimilada ayaa ka furmay magaalada muqdisho weriye sumaye cabdiqaadir ayaa warkan muqdisho kasoo dirtay wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qabatay kulan heer qaran ah oo lagu soo bandhigayay qorshaha dhisida hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada soomaaliya ee sanadaha labada kun shan iyo labaatanka ilaa iyo soddonka kulankan oo muhiim u ah xoojinta awoodda dalka ee saadaasha cimilada iyo la qaybsiga isbeddelka deegaanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro khubro mas-uuliyiin iyo daneeyaal kala duwan oo ka kala socday gudaha dalka iyo dibadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xuseen cali xaaji oo daafuray kulankan ayaa khudbadiisa ku muujiyey muhiimadda ay leedahay dalkayna inuu yeesho hay-ad rasmi ah oo buuxisa saadaal cimiladeed taasi oo xoojinaysa kartida dalka ee la tacaalidda abaaraha fatahaadaha iyo sidoo kale isbeddelka cimilada ee sii kordhaya waxaa ku jira dhisida dhismaha rasmiga ee hay-adda yeelan doonto qalabka saadaasha hawada ee dalka u baahan yahay tababarada iyo sare u qaadidda xirfaha howlwadeennada hay-addu yeelanayso iyo guud ahaan sidii dhaqaale loogu heli lahaa dhisidda hay-adda si loo helo hay-ad qaran oo bixisa adeega saadaasha hawada
doctor guuleed cartan wakiilka soomaaliya ee hay-adda saadaasha cimilada adduunka w m o ahna ergeyga gaarka ah ee wasiirka deegaanka ee arrimaha saadaasha cimilada ayaa usoo bandhigay madasha muhiimadda iyo halbeegyada istaraatiijiyadda dhismaha hay-adda qaran ee saadaasha cimilada soomaaliya dhismaha hay-addan waa jawaab u baahan farsamoti farsamo keliya aan u baahna farsamo sidoo kale waa calaamad muujinaysa inay soomaaliya xoojinayso madax banaanadeeda waxay soomaaliya u ogolaan doontaa inay si buuxda uga qeyb qaadato bulshada saadaalinta cimilada caalamka ooy kasoo baxdo waajibkeeda caalamiga ah waajib caalamigana saaran waajib climateka malaha xad forecast sax haddaa rabto inaad samayso waa inaad deegto ka haysataa wadamada dariskaana iyo ka shaba qaar ka tirsan wasiiradaha wasaaradaha kala duwan ee dalka oo ka qayb galaya kulankan ayaa soo dhoweeyey qorshaha lagu wado dhisida hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada soomaaliya aada aan ugu faraxsanahay shaqada aa haysaan shaqo wanaagsan oo qurux badan aa qabateen waddanka in loo hormarshaana waa arrinta uu hogaanka u yahay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xukuumadda dan qaran aadaan ugu soo dhaweynayaa wixii yaroo maaragtay meedkaana haddii la yidhaahdo laba wasaaradoodaasi hoose u sixi doona hawshaana aadaan usoo dhaweynaynaa tiimkayga waa joogaan inaa maaragta ku tababartaan idin kaga codsanaysaan saadaasha in la xoojiyaa waxyaalo badan ayay maaragtay bili-aadanka usoo kordhinaysaa in cimilada ayadana maaragtay laga shaqeeyo bey-adeena aada ayay maaragtay ayadana wax ugu soo kordhinaysaa li-anna markii la helo hawo nadiifa iyo iyo maaragtay saadaal badqabta ayaa maaragtay ay bulshadana waxay heli kartaa nolol oo damaanad leh waxaan ku faraxsannahay xukuumaddayda hadda maalinba maalin bay imaaneysaa maanta doctoorka wuxuu halkan ka sheegaya doctor guuleed waa wax touchable ah waa wax reliable ah oo dowladnimada iyo qofka shaksiyadiisa iyo dowladnimada lagu horumari waa wax muhiim u ah dalkeena iyo aayaheena iyo bulshada soomaaliya waa wax muhiim u ah islaanta odayga miyiga jooga ee xoolaha raacanay waa wax muhiim u ah dhalinyarada odayga ciroolaha iyo maamada beeraha falanaysa ee baadiyaha joogto waxaasoo dhan waxay ku imaatay soomaaliyaoo gacanta iswada haysato oo annagoo cabir misharmenti saarna deegaankeena isaan ka horumarin lahayn dowlad dhiska iyo dowladnimadeena markaan runtii aad baan bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba wasaaradda iyo tiimamka wasaaradaha kala socda dhan ee bahda technicalka agaasimayaasha waaxidiyada iyo khubarada la taliyayaasha kasoo qaybgalay in kor loo qaado oo makaranaysa meel wanaagsan la gaarsiiyo oo baybar weeg aanay naga noqonin ay noqoto wax practical ah oo dadka reer guuraaga loo sheego idaacadaha laga soo daayo oo la yidhahdo waqtigaas roobka da-aya sanadkan roob lama helayo xoolihiina ilaashada beerihiina tabcada kalluhu fara badan magaranaysa iyada lafteeda badda u saameynaya marka waa in dadkii ay gaadho aqoontan aanay noqon wax magaranaysa iska beber week ah oo magaranaysa meelahaas marka decisionska beeraha oo dhan wax soo saarka iyo food security waxay ku xidhayiin saadaasha hawada ma wadaacad baa iman doona ma waxaa mataqaanaa roobku intuu la ekaan doonaa ma la waayi doonaa waxaasoo dhan waxaa weeyaan xataa entomologiga iyo insectiska iyo waxaasoo dhan iyo cudurada waxay la xidhiidhaan humidity-ga marka certain humidity uu gaadho cimilada waxaa soo ifbaxaya cayayaano la yaqaano ayaxoo kale wuxuu muhiim u yahay saadaasha hawada qaar ka mid ah wadayaasha mootafaykonta ee magaalada muqdisho ayaa banaanbax ka dhigay isgoyska lambar afar ee magaalada muqdisho cabdicasiis saciid ayaa warkan muqdisho ka soo diray dhalinyarada ku shaqaysata mootada labogaaleyda ee loo yaqaano faykonta ayaa waxa ay dibadbax ka dhigeen qaybo ka mid a magaalada muqdisho iyaga oo cabasho ka ah qaar ka mid ah askarta dharcadka iyo kuwa jooga jagbontiyada magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay sheegeen inay dhib ku qabaan marista waddooyinka oo mararka qaar loo diido dhalinyaradan waxa ay tilmaameen inay ku shaqaystaan mootada fayconta islamarkaana ay ka raadiyaan nolol maalmeedkooda balse ay caqabad kala kulmaan mararka qaar ciidamada jooga baraha kontarool iyo sidoo kale in loo diido waddooyinka qaar inay maraan iyagoo sheegay in mararka qaar la weydiiyo aqoonsi iyaga oo markaa xitaa aan haysan aqoonsi oo keliya mootada un ku shaqaysta waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada oo warbaahinta la hadlay aniga meeshaan waa noo xeran tahay waa dhaawacanahay waa dhimanahay dadkeena oykoonley waa la garaacay waa liif garaacay baad in liif garaaca lasku dambaan nabad sugid beeshu nabad sugid ahaado gorgora ahaado material wuxuu rabaa ahaado bilsmatarial meeshaan waa xeran tahay aan inaa dhimana dee usoo baxnay kalfantiin oo badan camaamadaana nagu duugaa lambar afar xer lambar afar lambar afar oo xeran tahay waraabin waxaa lagu dhaha aqoonsi keen war soomaali manini miyaa gudigaa maxawaay soomaali waa miya maamul hadduu su-aali waay wallaahi bilaasaa too maalin ixnaayo too maalin wax kala socana fiir aqoonta kuna bixitaa soomaaliyana aqoontaas misan maxasaa mana wadaa kula hadlaa madaxweyne si degnaana kula hadlaa dalka adaa mas-uulka waa hadal haddaad su-aali weyso aniga waddada waa noo xiran tahay seebeel haddaad tagna furaan qaado qadka noo shir yaa halka noo shir musdoor iyo tuur maqaayo naga diib waa insha allahu taala iyo qabta allahu taala iyo soo fastee may qabataa ya dadaa ku soo tagay bilistaa liiga rabaa nabad sugud nabad sugud idarad idarad iyo boolis shalwaa liiga qabtay labo saal iyo dadaa ku soo tagay bilistaa liiga rabaa وعلي واسم حتى سرعي ونبصريه وعلي واسم حتى الحالة اللي خاضها من حتى يحسيها صارت وقلنا الولايات قلنا من المنافع أنا وصومالي ويعني ما أصير يعني هو بتفاجأ أخوانه وما تدفع كثار من من حال يعني واحد يخاذلين والله منه معنون خاطر معنون عزيز مليان ما تعمل قدرنا حالتها معنون arfaana anaga waa dhibannahay bay koon leeyanahay rag masaakiinaan nahay rag xooggooda maashaanahay mootooyinka muraabaxa ku soo qaadanay wax noo gada ma laha ma faamino annagoo xooggeenu ku maalanayno koodu luuli u dabaaldegnay aashala waxaan lagu soo ragay ma soco kartiin meel kasta waa xiran tahay meeshaad tegtidna e v c yaa gala e v c nabad sugudda e v c waxaanaya ma taqaano annaga rag dhallinyaraanahay waa shaqaysanayna dhib ma wadno lugooyina ma wadno haddaa ilaahay taqaaniin oo dad muslima tihiin jid noo bixiya war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee loo yaqaan awsom ayaa waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey in ayaa waxaa si rasmi ah loogu xaqiijiyey in saddex ruux ay ka badbaadeen diyaarad nooceedu oo helicopter oo subaxnimadii saaka ahayd ku dhacday gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabde gudaha gudaha garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho arbacadii abaare toddobadii barkii subaxnimo diyaarad nooca qumaatiga u kac oo ay leeyihiin milatarida uganda oo ka mid ah howlgalka midooda afrika ayaa si halhaleel ah u degtay wax yar ka hor inta aysan soo gaarin garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho xalli ay ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee beledoogle ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka saddex qof oo ka mid ahaa sideed rakaab ah oo saarnaa diyaaradda ayaa si deg deg ah loo badbaadiyey waxaana loo qaaday isbitaalka labaad ee awsom ee muqdisho si loogu fidiyo si loogu fidiyo daryeel caafimaad maareeyaha hay-adda duulista rayidka ayaa sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira sababta shilka keentay sidoo kalena haatan ay si caadi ah u socdaan howlaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabde dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhaxiir shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in israa'iil ay ogolaatay shuruudaha muhiimka ah si loo dhammeeyo xabad joojin lixdan maalmood ah oo ka dhacda marinka khaza qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee runta trump wuxuu ku sheegay in wakiiladiisu ay kulan dheer wax ku hool ah la yeesheen mas-uuliyiinta israa'iil trump ayaa u sheegay warfideenka inuu rajeynayo in xabajoojinta marinka khaza bilaabato toddobaadka soo socda waxaa kaloo uu sheegay in khaza iyo iiraan uu kala hadli doono arrimahooda ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu toddobaadka soo socda kooxda xamaas ayaa sheegtay inay dib u egis ku sameynayso soo jeedinta xabajoojinta ee ka timid dhexdhexaadiyaasha iyo in ay raadinayso heshiis horseedi doonaa in lasoo afjaro dagaalka ayna ka baxaan ciidamada israa'iil magaalada khaza sarkaal ka tirsan xamaas oo lagu magacaabo daahir al nuunu ayaa sheegay in kooxdu oo ay dhab ka tahay in heshiis la gaaro ayna aqbali doonaan wax kasta oo si cad u horseeda in gebi ahaanba dagaalka la joojiyo dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa ood kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegan waxaad dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo w w w dot radio jowhar dot net